mid ka mid ah musharaxiintii u tartamaysay xilka madaxtinimada ee maamulka la baxay jubbaland ayaa kasoo horjeestay doorasho ka dhacday magaalada kismaayo ilyas bedel gaboodse oo ka mid ahaa musharaxiintii la tartamayey axmed madoobe ayaa shir jaraa-id ah uu ku qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxa uu ku sheegay in waxba kama jiraan ay tahay doorashadii ka dhacday magaaladaas ilyas ayaa tilmaamay in axmed madoobe uu muddo saddex iyo toban sano ah oo cabsigelin iyo cagajugleyn ka wada magaalada kismaayo doorashadana ay tahay ti ay iyagu qabteen ee uu isagu isku caleema saaray balse aysan ahayn tan uu axmed madoobe kusoo baxay maamul cusub ayuu tilmaamay inay soo dhisi doonaan marnaba aan la aqbali doonin cabsigelinta ka socota kismaayo waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaan u qabanayaa shirkan jaraa-id inaan caddeeyo dowladda jubbaland doorashadeeda way dhacday tii maalinka dhaweed dhacday bay ahayd doorashadan kale hadda socotana doorasho ma aha saxna ma aha waana wax uun maaragtay iska rotiin noqday oo saddex iyo toban sannadood in kolba sidaas oo kale wax loo sameeyo ayadoo uun xoog albaabadu xidhan yihiin oo albaabadu go-an yihiin oo jidadka ciidamo tuban yihiin ood moodo meesha meel dagaal iyo balaaya ka socota aada moodo oo dadku tarar iyo cabsi ku nool yihiin waxaan dhihi lahaa dadka tararkiiyo cabsidana ha laga daayo doorashada jubbalandna way dhacday isbedelkiina wuu dhacay dhibkaa laga daayay dowladda jubbaland waxaan leenahay cusub ha guulaysato maamulkeediina mar dhow baa lasoo dhisi doonaa waxaan kale ee laga shaqaynhayo o dhanna wax wax ka jiraan ma aha doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo waxaa dib loogu doortay axmed madoobe taasoo musharaxiintii la tartamayay ay ku tilmaameen mid axmed madoobe isagu isku caleema saaray